واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال يرفع يديه احيانا waxaan ku soo guda jirtay kitaabkii ahaa talkiisu صifati salaati nabiyi sala allahu alayh wasalam min atakbiri ila tasliimi kaanaka taraaha waxaa noogu dambeeyey rukuucdii iyo waxyaabihii ku tacalluqay oo axkaam ahaa waxaan caawa bilaabayna aan gudagelaynaa sujuuda haddii la takbiirtay oo marata hadii la rukuucay la rukuucay oo rukuucdii laga kacay maxaa ku xiga rukuucdii sujuuddiyaa ku xigta marka waxaan maraynay in rukuucdii laga kacay ee la istaagay ama gacmaha halkaa la saaro ama gacmaha la laabiye iyo ducadii markaas la dhahayay waa kuu dhamaatay marka rukuucdii iyo istaagii ka dambeeyey waxaa la rabaa inaad sujuuddo shiku marka wuxuu yihi uma yaqulu wuxuu leeyahay ninka musalliga ahi allahu akbar ayuu leeyahay allahu akbar ayuu leeyahay wujuban si waajibnimo ah wuxuu rabaa inuu sujuudo soo maaha intuusan sujuudin allahu akbar ayuu leeyahay waana waajib waa takbiirat intiqaalki wayarfacu yadayhi axyaana wayarfacu yadayhi labadiisa gacmoodna kor ayuu uqaadayaa axyaanan marmar axyaanan marmar oo shiku wuxuu leeyahy labada gacmood kor u qaada lakin mar kasta maaha marmaru kor u qaadaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu markuu yidhaahdo kadib ama gacmaha halka ha saaro ama halalaadiyo ducadii oo xila u akriyo aw damco inuu sujuudo allahu akbar ayuu leeyahay mar waan iska sujuuda marna wuxuu leeyahay allahu akbar gacmahana kor u qaada intaas waa la fahmay soo maa masalada markaa a masalada ah marka gacmaha in kor loo qaado cinda sujuud waa masale la isku khilaafsan yahay oo culamada muslimiintu ay isku khilaafsan yihiin axaadiis iskhilaafsanna ay kusoo aroortay gacmo kor uqaadka meelaha gacmaha kor loo qaado qaar kamida waana soo mareen intiina soo martana waxay ku taallay saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka xadiiska cabdullahi bn cumar ko salaada markii la xihanayo gacmaha kor loo qaado waa mar markii la rukuuci tagana waa mar labaad rukuucda markii laga kacana waa mar saddexaad bukhaariga iyo muslimka xadiiskaas waa muttafaqun caleyhi buhaariga muslimkaas saxaas ku taallaa ataxiyaadka koobaad markii laga kacana waa noo imaan doontaa iyadana waxay ku taallaa saxiixulbukhaariga oo xadiiskii cabdullahi bni cumarna waayo cabdullahi bni cumara iyadana weriyey laakin muttafaqun caleyhi maana bukhaariga ku taalla waxaa soo haray in markii la sujuudi tago oo sujuudda loo hoobo tago gacmaha kor loo qaado sujuudda markii loo hoobo tago gacmaha kor loo qaado markii foolka dhulka la dhigo ee sujuudda laga soo kocona haddana gacmaha kor loo qaado haddana markii la damco in sujuuddii loo laabto gacmaha kor loo qaado waa saddex xaalo soo ma oo siyaado intii hore ka midda koobaad waa midda shiiku meeshaan ku sheego waa markaad sujuudi tagto oo sujuudda uhoobo tagto inaad gacmaha kor uqaadto allahu akbarta gacmo kor uqaadka aad ku darto marna waa markii aada foolka dhulka dhigto ee aad kasoo kici tagto sujuudda inaad haddana gacmaha kor usoo qaado sida markaad rukuucda kakacido kale midda saddexaadna waa goormay markaad sujuudda u laaba tagto sujuudda labaad markaad u laaba tagto haddana inaad gacmaha kor uqaado waa saddex saddexdaasba sida saxiixeynka ku taalla gaar ahaan labada hore bukhaariga muslimka cabdullahi ibni cumar oo xadiidka weriyey gacmaha in kor loo qaado ah markii salaada lixro tago iyo sad afartii xaloon soo marnay wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ma samay jirin cinda sujuudi walaa cinda arafci min asujuudi walaa bayna sajdatayni saddexda waajib nabigu calayhi salaatu wasalaam saddexda mid kamida ma samay jirin markuu rukuuca ma samay jirin marka yani uu sujuudi tago ma ma samay jirin sida meeshaan ku cad marka uu sujuudda kasoo kacaana ma samay jirin labada sujuudood inta udhaxaydana ayadana ma samay jirin u leeyahy inuusan marka hadalkiisa hadalka cabdullahi ibni cumar qayb kamidana bukhaariga muslim ku taallaa qaybna waxay ku taallaa muslimka ku taallaa cabdullahi ibni cumarna wuxuu kamid ahay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa nabiga ugu daya-oga ka mid ahaa waxaa jira marka xadiis abi wail oo wariyey saxaabi la yidhaahdo oo sunan nisaa-i ku yaala iyo adilo kale laakiin xadiiskaas ugu xoog badan yahay oo uu leeyahay saxaabigaas waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markuu sujuudi tago gacmaha kor uqaadayo sujuudda markuu kasoo kici tagana gacmaha kor uqaadayo labada sujuudood inta udhaxaydana gacmaha kor uqaadayo xadiiskaas fi khariji saxiixayn ku yaala culamadu marka qaarba waa isku khilaafeen masaladii markay halkaas marayso masaladii halkaas markay marayso waa isku khilaafen qaar waxay qaateen qawlka cabdullahi ibni cumar oo diidmada ah oo nabigu ma samay jirin calayhi salaatu wasalaam qaarna waxay qaateen qawlka abi wail ay qaateen saxaabigaas waxay yidhahdeen nabigu haddii maadaama mar ay ka sugnaatay waa waxaa le waa sameeyaa ley waa samaynaynaa saasay yidhahdeen qaarna waa jamciyeeno waxay yidhaahdeen sida shiika hadalkiisaba ku cad asalku waa in aan gacmaha kor loo qaadin laakiin marmar waa dhacayday in gacmaha kor loo qaado oo nabigu marmar waa u qaaday oo xadiidkan saxaabiga weliyey gacmo karuqaadka cinda sujuudi wa cinda arafci minhaa waa saxaabi safar nabiga magaalada madiine mar uu yimid isagoo safara yimid cabdullahi ibni cumarna dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam laasimu ka mid ahaa saxaabigii safarka markuu yimid shaygii ou sheegay waxaan leenahay waa waxaad mar aragtay mar badanna nabigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibni cumarna in badan uu nabiga la joogay marna ma uusa arag bal waaba anfiyey marka waxaan leenahay yihahdeen marmar ha la sameeyo laakin yaa la daa'ima culamada qaarna waxay yidhahdeen maya marnaba la samayn maayo marnaba la samayn maayo waxaa maxaa loo sameeyey waxay yidhahdeen saxaabigaani xadiiskiisa horta waxbaa ku jira oo xadiisku xooggiisu ma badna hadda wankii xooggiisu badnaa laha xadiiska saxiixayn ku yaalla kuma xoog dhammaa midda kale labada saxaabi oo xadiiska soo kala weriday oo midna nabigaan ku arkay yidhi midna nabigu ma samayn jirin la calayhi salaatu wasalaam markii la fiiriyo nabiga mulaasamada la mulaasameeyey waa ku kala badan yihin waa ku kala badan yihin cabdullahi ibni cumar radia allahu tacaala canhu canhuma wuxuu ahaa nin aad nabiga u mulaasameeyey calayhi salaatu wasalaam oo aadna ugu dayaogaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jirta marka qaacida la yidhaahdo almuthbitu muqadamun cala annaasi ninka wax sugay ayaa waxaa laga hormariyaa ninka wax anfiyey laba ninaa nina wuxuu yihi saasana nabigu samayn jirin nina ma samayn jirin midka wax sugay ayaa la qaadanaa oo waxaa laleeyahay midka wax diiday cilmi uusa ogaanin uusa nabiga ku arag ayaa kan ku arkay qaacidadaasna waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen qaacidadaasu mar kasta ma shaqaynayso oo gaar ahaan xadiidkan cabdullahi ibni cumar oo kale kuma shaqayn karto oo cabdullahi ibni cumar wixii nafyi caama mausa anfin ee wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmaha wuxuu kor u qaadi jiray markii uu takbiiro tago salaada uu xiro tago markuu rukuuci tagana kor u qaadi jiray rukuucda markuu kasoo kici tagana kor u qaadi jiray ataxiyaadka dhex markuu ka kacaayana nabigu calayhi salaatu wasalaam kor u qaadi jiray afartaas markuu sheegay oo wuxuu haddana diiday oo ku xijiyey sujuudana kor uma qaadi jirin markuu damco inuu sujuudo markuu ka kacaayana kor uma qaadi jirin labada sujuudood inta udhexaydana kor uma qaadi jirin waxay yidhahdeen marka maaha nin ma maaragtay manfiya ama maaragtay wax anfiye keliya maaha maaha nin wax anfiye keliya ee waa nin wax kala dhigdhigay oo kala tafsiiriyey cabdullahi ibni cumar marka xadiidka cabdullahi ibni cumar a xoog badan yahay taas shiku laakin wuxuu leeyahay waa la samcinaa labada xadiid oo waxaa leeyahay asalku waa xadiidka cabdullahi ibni cumar oo inaan la daa'imin waaye laakin maadaama nabiga mar laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu samey jiray ninka saxaabiga ka wariyaba nabiga safar ha ugu yimaade ninkuu ugu yimid ha ahaade marmar waa in la sameeyo sheega intaas waa lakaansooma uma yaqulu allahu akbar u leeyaha wujuban wayarfacu yadayhi axyaana marmar u kor u qaada saddexda meelood ma la fahmay oo marmar gacmaha kor ha loo qaada laleeyahay laakin adilada kusoo aroortay si xooga badnayn hayaana tusaa saddexda mar hayaana tusaa hayshe saa sujuuda lagu jeeda ya dog istaaganka sujuudu ansixi maydo maya fadhiisay sujuud haye axsan axsantaas kar la alquruuru cala alyadayni uma yakiru ilى الsujuudi calى yadayhi yadachumaa qabla rukbatayhi bihada amara rasuulu lahi salى الlahu alيه wasalam wahuwa haabitu canhu min ficlihi wanahaa can atashabuhi biburuki lbaciiri ninkii musaliga ahaa wuxuu damcay inuu sujuudo damca waxaan lehi intausa sujuudin waa u takbiirana marmarna gacmahu kor u qaada sida shiiku yihi waxaa la rabaa marka in la sujuudo oo foorkii dhulka la dhigo laba meelooda aa dhulka laga bilaabi karaa aa dhulka lagu bilaabi karaa labada jilbood in dhulka lagu bilaabo iyo labada calaacalood in dhulka lagu bilaabo markii lahoba tago in labada jilbood dhulka lagu bilaabo iyo labada calaacalood in dhulka lagu bilaabo xagee lagu bilaaba marka shiiku wuxuu leeyahay uma yakiru ila sujuudi sujuud u dhacaya calaa yadayhi labadiisaas gacmood u dhaca yani labada gacmood hormarsana yadacuhumaa waa u dhigaa labada gacmood qabla rukbatayhi labada jilib ka hor u dhigaa oo labada gacmood u hormarina waa sida dadka culus iyo dadka waayeelka u roon waay bi hada midkaas ayaa amara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu uu dadka faray oo ah in gacmaha la hormariyo wa huwa haabitu canhu min ficlihi sidoo kale nabiga ficilkiisa ayay ka sugnaatay in nabigu uu labada gacmood hormari jiray wanahaa can tashabuhi biburuki lbaciiri sidoo kale nabigu waxau reebay calayhi salaatu wasalaam in la isku ekaysiiyo awtay geelu say ufadhiistaan oo kale in loo fadhiisto salaada markii lagu jiro wahuwa fadhiga geeluna waa maxay inamaa yakiru calaa rukbatayhi geeluna wuxuu ku fadhiistaa labadiisa jirib markuu fadhiiso tago allatayni labadaas jiriboo humaa fii muqadimatayhi horay uga yaalla gacmaha hore uga yaalla ama lugaha hore uga yaalla oo ku fadhiistaa masaladan waa masalo kale waa masala iyada laftirkeedu khilaafiya oo cajiiba oo khilaafkeeduna dib badan yahay masladan waa maslada ah haddii qofka u damca inuu sujuudo ma labada gacmood hormarsanaa mase labada jilbood hormarsanaa waa masaladaas culamada muslimiintu waa isku khilaafeen waxaana jirta adilo iskhilaafsan oo nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam adiladaasoo qaar ay sheegayaan in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam axadkiin hadduu damco inuu sujuudo labada gacmood hormariyo qaarna waxay leeyihin axadkiin hadduu damco inuu sujuudo labada gacmood labada lugood labada jilbood ha hormariyo labada jilbood ha hormariyo waa laba riwaayo iska soo horjeeda soo maa xadiis riwaayi iyo xadiis abi hurayra waay labadooda marka xoog hadii la yidhaahdo sanadkooda markii la fiirsho labadua waa khaariji saxiixayn sanadkooda haddii la fiiriyana waxaa xoog badan midka ah labada gacmood ha la hormariyo ah sanad ahaan xoog badan sida xaafid ibnu xajar alcasqalaani iyo keyrkiisba ay sheegaan waxaa xoog badan midka labada gacmood ha la hormariya waxaana asal ah oo laisku waafaqsan yaha jira xadiis asal ah oo laisku waafaqsan yaha jira oo sixadiisa laisku waafaqsan yahay xadiiskaasi waa maxay waana xadiidka laftirkiisa fahamkiisa laisku khilaafay waa xadiidka nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruku lbaciiru axadkiin hadduu damco inuu sujuudo yousan utugsanin sida geelu utugsado sida geelu utugsado riwaayadaha qaar marka waxaa ku jirta walyadac yadayhi qabla rugbatayhi oo fasix xadiiskaas u ah labadiisa gacmoodna ha hormariyo oo jilbaha ka hormariyo riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta walyadac rugbatayhi qabla yadayhi labadiisa jilib ha hormariyo oo labada gacmood ha ka hormariyo khilaafkii cirku isku shareeray marka marka hore aan fiirino annagoon ka badi doonin haddii aan k aan hadda badda dhigno xadiiska macnihiisa oo qof kasta say u taqaano loo fiiriyo annagoon ka badi doonin culimmadii hore waxa ay isku khilaafeen haddana bal aan fiirino nabigu wuxu lehi alayhi salaatu wasalaam axadkii us u fadhiisanin sida geelu u fadhiisa geelu marka ma jilbow hormarsadaa mase ma hormarsado jilbaha culamada qaar waxay yidhaahdeen jilbaha geelu hormarsadaa jilbuhuna xagge geel uga yaallaan lugaha hore uga yaallaan marka waxay yidhaahdeen maadaama geela jilbuhu lugaha hore uga yaallaan jilbahana uu hormarsado qaarka horena geelu uu rug u yidhaahdo waxaa la diidaa in qaarka hore loo rug loo yidhaahdo saas lama ogolo maxaa markaas la rabaa in jilbaha laga fadhiisto oo adugu qaarka dambe aad ka fadhiisato qaarka dambe aad ka fadhiisato qaarna waxay yidhahdeen maya maadaama geela anagu jilbihiisaa naqaanaa jilbuhuna geelu meeshay rabaan uga yaalleen laakiin geelu jilbahu dhulka ku hordhufsadaa annaguna ina jilbaha dhulka hordhufsanaa naloo diiday marka jilbaha dhulku dhufsan mayno gacmaan ka bilaabayna saasa yidhahda war malkaa masalada hadda masaladu khilaafku halkaasi ka yihi waana masalo dhib badan runtii haddaad aqwaasha culamada aad sharaxooda aada fiiridaanna markaad cabaar madhab madaahibta kamida aad ku dhex dabaalataba waxaad leedahay kanaa xoog badan kanaa xoog badan as leedahay haddana kuwa kale markaad aragto kii waad iloobe kii waad iloobe masale yaab la waayo aimada ya marka geelu wuxuu leeyahay afar lugood afartiisa lugood meesha khilaaf ka yimid waxa waaye waa jilbuhu waxay uga yaallaan geela horay uga yaallaan dadkana waxay uga yaallaan lugay uga yaallaan haddii marka dhan la fiiriyo oo markii hore dhaca la fiiriyo qofku gacmaha markay ka sujuuday ama gacmaha ay hormarsana horay u dhace soo maa meeshaas maxay u ekaane geelii u ekaane haddii ay jilbaha hormarsatana sidii geeliya iyadana jilbaha hormarsana soo maa hadday jilbaha hormarsatana sidii geeliya jilbihi hormarsan meeshaas waa meesha dhibu ka yimid meeshaas waa meesha dhibu ka yimid culamada qaara laakiin waxay yidhahdeen waxay yidhaahdeen culamada qabta jilbaha in la hormariyaa waxay leeyihiin horta xadiidka ah walyadac yadayhi qabla rukbatayhi waaba maqluub ay leeyihin xadiisku waa dabagembisan yihin sax maahanay leeyihin sida saxda waa maxay وإن لي هذا وليضع لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه إيه مركاتا حديثي منك ورنا يكتب بجنبه مركاته عكس بوري ابن قيم يا كمدا عكس بوري لي سيدو كانوا إليه نبي عليه الصلاة والسلام مركوا لها لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير كما يبرق البعير كما يبرق البعيرنا ولا يقانه كلب يمنا شيء ميدو وإن قار كور الله دعو قار كور الله دعو قار كور الله دعنا لما وقرينيهين جير أنا قار كور ودعا مركو فديستكو أبونا حداد رفتينا فديستو وصلاة فديستو سوي جير قار كور ودعن إيه قار كده ما كفديستي لي قار كده ما كفديستي وأنا وحي حديث كاني وحي سدري أسبوع ما رفكاشان أيام حديث كان لبضك عمل هور مريو أو لقاها الله أو العليي هي حديث كان ما ركتي آه iyo in geela jilbihiisu dhulka ku hormariyo ayay maaragtay ay daliishanaya calaa kulli masala dhib badan masala dhib badan culamada qaar waxaan arkay u daliishatay in labada gacmood la hormarinayo xadiis saxiixayn ku yaalla waa xadiistan laga gudubtay xadiiskaas waa maxay وحديث كان كصحابي وأوليه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده عدو إلى عدو مركو النبي سمع الله لمن حمده إلى عدو لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ثم نقع بعده سجودا نبي مركو سمع الله لمن حمده إلى عدو وأنه لا يستغنو وأنه لكلك عنه نبر كينا ما أنا لا بترين إلا النبي عليه الصلاة والسلام قول فوق القدم وحيلين مركا xadiidkaas waxa uu daliil u yahay in labada gacmood la hormarinayo markii la sujuuda xagee ka deliishadeen inxinaa iyo dhabarlaabka ay ka deliishadeen oo qofku hadduu labadiisa jib ku fadhiiso tago ama labada jib uu hormari tago ma wuxuu u baahan yahay dhabarka inuu foorariyo uu dhabarka laabo uma baahna ee isagoo toosan dhabarkiisu toosan yahay labada jib ku sii karaa ee markii dhabarka in la laabo loo baahan yahay waa goormay waa markii la yidhaahdo labada gacmood la hormariyo foorarku markuu imaano wuxuu leeyahay xadiisku waa saxiixeynka nabiguna wuxuu leeyahay saxaabaduna wuxuu leeyahay lam yaxni axadu mina daar axad anaga naga mida inxinaa ma samayn jirin dhabarkiisa ma qalluuci jirin ilaa nabigu uu qoorka dhulka dhigo yacni waxay ka wadan rukuucda ma aanaan bilaabin sujuudda ma aanaan gudageli jirin wuxuu leeyahay marka waxaa sujuudda gudagelkiisa ah in dhabarka la laabo waa yidhi siduu marka madhabkiisu waa maxay waa madhabka shaaficiyada iyo keyrkooda oo ah in labada gacmood la hormariyo madhabka xanaabiladana isna waa waa in jilbaha la hormariyo calaa kulli intii la hormariyaba maaragtay wax dhibo kuma jiraan le ya mhm mhm waxaa soo haray qofku haday ama culus tahay ama ay jiran tahay iyada la iskuma khilaafsanaa inuu gacmaha hormarsanayo meeshii ufudud qofku oday ama waa waaduq waa yeela ama waa culus yahay hadduu jilbahan dhigaa yidhaahdo inuu isku dhaca suurtagala marka gacmaha u culus gam gacmaha ufudud gacmaha hormarsanaa taas khilaaf kama taagnayo waa ninka fudud oo iska caadiga heykelka sida nabigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam iyo sida ay tahay salaada haddaad awoodi karto inaad hormarsato gacmaha iyo jilbaha waa midda laga hadla ثم يخر عرشيه وهوبنا إلى السجود على يديه لبديس قعمود وهوبنا يضعهما ووقع قبل ركبتيه لبديس جلبود كور وقع وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساسا النبي ذلك فري وهو ثابت عنه من فعله واسد النبي فعل كيس كسب ناتي ونهى عن التشبه ببروك البعير نبي هو أوفيدي إن لسوء كيسيو حيوان في جيلة وصوت تقصدو أما صوت فليس الله فليس ظاهرك مركي لفيديو حديثك لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير غفصي فما أنا ما أنت كوار وحي إليك شخصيا ما أنت كوار وحي إليك إن لبضا قعمد إن لخرب لقاهي أي حديثك قعدا ما أنت كوار لكن ما أنت مركا حبارة في علماء أخواشي وده وحي إليك أتي إن تباه إن لبقاهو يقوم من حديثك ولا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ساسي وقتها waayo ratiga guudkiisa wax saaran hadduu damco inuu fadhiisto xaggey aadayaan horay udhacayaan soo maa asiga wax dul saaran hadduu damco inuu fadhiisto matalan jidhaana oo kirley iyo wax lamida iyo digsi ay dul saaran yihiin aan xirayn haddii rasigu fadhiisto xaggey waxaas aadayaan ko markuu fadhiyo bilaabo xaggey aadayaan horay ufaninayaan si hore u dhacay rasigii qofka madaxiisa wa hadday wax saaran yihiin hadduu labada gacmood ou damco inuu ka bilaabo sujuudda wixii madaxiisa saaraa xaggey aadayaan horay udhacaya laakin hadduu labadiisa jilbood oo isku raariciyana wuxuu sidii ahaanaya sidii ahaanaya marka maanta wixii ka horreeyey labada gacmood ay ila ahayd in la hormariyo laakin maanta waxaa culama uu soo qanciday in labada jilbood ay qumanta intaas waa lafahma soo maa labada jilbood in la hormariyo inay qumanta waxaan arka ibnu cuthaymiin oo warqad loo diray raxmatullahi caleyh oo ibnu cuthaymiin waa waa culamada qabta in labada jilbood la hormariyo marka nin shiikahoo kalea warad furay oo ugu naseexaynayo leya sheik jilbaha ayaa lahormarin gacmaha lahormariyo kadibna warqad ixtiraamla u diro wuxu warqadaadi waa arkay kitaabkaadi waa arkay laakin igama kama aana suulin inaan meeshii hor taagana oo ah jilbaha in la hormariya in jilbaha la hormariya wahuwa sheegaasuna in wahuwa ratiguna inamaa yakiru calaa rukbatayhi labadiisa jilboodu ku fadhiistaa allatayni humaa fi muqadimatayhi labada jilib oo lugaha hore uga taal u ku fadhiistaa marka hadalka shiiku wuxuu rabaa shiiku inuu udaliiliyo qaybtan dambe inaan jilbaha aan lagu fadhiisan maadaama nabigu yihi sida geela ha ufadhiisanin geeluna jilbahu ku fadhiistaa uleya haddana isla markii wuxuu raaciyay shiiku khayr allah siiye in labadii jilib ay ku yaalaan oo geela ay horay uga yaalaan marka masalada masala dhib badan way ala kuli ya a a hay waxyaaba badan ala kuli shiku aad u dadaalay sheekh albani khayr allah siiye waa nin xagga dooda ku adag waayo ilaahayna cilmi uu siiyey gaarahaan cilmi xadiiska baxar ku ah caqli dheeraadana ilaahay siiyey caqli dheeraadana ilahay waa siiyey marka markuu doodaayo masaa-isha uu ku niqaashay waa masaa-il waxa waa la yaab la waa laakin waa bashaba bini aadam bini aadam marka caqli kastau leeyahay iyo cilmi kastau qofku leeyahay bini aadam mar mar waa ka hosbixi karta fa idaa sajada hadduu sujuudo wahuwa ruknun sujuuduna waa rugniya ictamada calaa kafayhi wabasadahumaa hadduu marka sujuudo ama labada gacmood hormariyo ama labada jilbood hormariye waxau samaynaa la maaragtay ictamada calaa kafayhi labadaas calaacalood ayuu maaragtay cuskanaa markuu foolka dhulka dhigi tago labada calaacalood u cuskana wabasadahumaa labada calaacaloodna waa fidinaahay laabihumaa labada calaacalood wayadumu asaabicahumaa labada calaacalood farahooda shantaana waa isku dumaa waa isku dumaa maxaa laga wadaa wuu isku dhajinaa saas iskugu dhajinaa ee saas kala dhihi maayo dila waxyaabaha xadiisa kusugnaatay wayad wayadumu asaabicahumaa labadi fara asaabicdo asaabicdooda iyo farahoodana waa isku dhajinaa yani mid kasta faraheedu isku dhajinaa ee labadooda uu isku keenaa maaha macnuum wayuwajihuhaa ila alqiblati farihii xaggaa loo jeedina gacmihii waa la dhigay xaggaa gacmaha farihina waa la waa la fijay waana la isku dhajiyey xaggaa loo jeedina ma labada dhinaca loo kala jeedinaa ma gadaalaa loo jeedinaa horaa loo jeedinaa shiku wuxuu yihi wayuwajihuhaa ila alqiblati farihiiyo toosan oo far ma gacmihiio farahooda toosan yihiin isku dhegan yihin mid kasta farahooda isku dhegan yihiin ayuu qiblada u jeedinaa wayajcalu kafayhi xadwa mankibayhi xagee la dhigaa wa haddana labadii calo calood waa la fijay farahoodiina waa la isku dhejiyey mid kasta faraheedi waa la isku dhejiyey qibladana waa loo jeestay xagee la dhigaa ma waxaa la dhigaa jilbaha agtooda ma meesha kelida ku aadana la dhigaa ma meesha garbaha ku aadana la dhigaa ma meesha dhabanada ku aadana la dhigaa ma waxaa la dhigaa waa la dhaafinaa meesha madaxa iyo dhabanada ku aadan oo horaa loosii dhaafina shiku wuxuu yihi wayajcalu kafayhi calaa calihiisa waxau dhigaa xadwa mankibayhi labadiisa garab meesha ku aadan u dhiga markuu sujuuda foolka dhul ku hayo labada calacalood waxau dhigaa garbihiisa meesha ku aadan wa taaratan marmarna yajcaluhumaa wuxuu yeelaa xadwa udunayhi labada dhagood meesha ku aadan labada dhagood meesha ku aadanna waa xaggee waa maaska meeshaas dhabanka halkaasuu yeelaa daankiisa iyo labadiisa dhagood meesha ku aadan ayuu marmarna dhigaa labadaas xaalood baa u banaanta way ya waxaa munkara marka inuu gacmaha iska hormariyo oo foolkiisa ka hormariyo si wax dabaalana waa khalad waxaa kaloo iyaduna munkar oo caajisnimo ah oo caajiska ka timaada inuu sidii wax garda duuban gacmaha saas yidhahdo iyada ee gacmaha labada jilba ilasan yihiin taas xaggay ka timaadaa caajisay ka timaadaa masalan wuxuu rabaa inuu rukuuc sujuud hadiiba ka kaco marka wuxuu isleeyahay intaad gacmaha sii wada waa wakti ee gacmuhu meesha ha yaaleen keliya wuxuu rabaa inuu wejiga dhulka soo taabsiiyo mararka qaarna inuu ku taabsiiyaa suurtagala ee uu ku soo xado uu kasoo celiyo gacmihiina halkaasi weliba kusugaayeen meeshay gacmuhu kusugaayeen uu laana marka waa khalad waa inuu labada calacalood ama labada garbood la sino ama labada dhaban uu la sino iyo labada dhagood ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا لبدا حسنتو يلا marka iyaga gacmi waa la sheegay inuu ama labada garbood uu agdhigayo uu ku aadinayo ku aadkooda ama uu sidoo kale uu ku aadinayo labada dhaban ku aadkooda iyo labada dhagood ku aadkooda labada xusul xagoo geenayo shiikhu wuxuu yiri wayarfacu diraacayhi labada xusul kor u qaadaa can ilardi dhulka kor uga qaadaa wujuuban si waajibnimo ah waa waajib waa ku qasban yahay waajibay ku tahay hadduu ka tago waa dambaaba walaa yabsuduhumaa ma fidinayo labada ji labada xusul ma fidanayo basta alkalbi eygu sawji baa u maaragtay laba ufisado oo kale ay sida eygu u fadhiista in loo fadhiistaa waa xaaraam ama loo sujuudaa eygu markuu fadhiistaa muxuu sameeyaa labadan xusuloo fidsadaa markaasuu labada xusul dhulka dhigtaa marka haddaad sujuudi tagto sida eyga inaad yeeshaa waa munkar waxaad rabaa labadii calaacalood markaad dhulka dhigto in aada labadan xusul dhulka kor uga qaado labada xusul inaad dhulka kor uga qaado ilaa xad intee leega kor loo qaadaa ilaa xad waxaa kor loo qaadaa kilkilahaada loo jeedo oo sida saxiixayn ku taalla nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa leeyahay labadiisaas maaragtay xusul kor u qaadi jiray ilaa bayaada ibdayhi loo jeedo kilkilihiisa caddaantooda loo jeedo nabiga calayhi isalaatu wasalaam riwaayadaha qaar waxay sheegayaan inay suurtagal ahayd in neef waxara waxaruhu oo ariga kamid a ariga kiisa yararka waxaraa la yidhaha inuu hadduu yimaado waa hoosmari karay nabiga alayh isalaatu wasalaam yani xusulkiisu hoosmari karay xusulkii markuu gacmihii calacalih dhulka dhigay xusulkiina kor u qaaday marka meesha udhaxayda xusulkiisa iyo daqbashiisa iyo kiskishiisa inta udhaxayda arigaa mari karay waa la fahma soo maa yani in kor loo qaado waa xusul saasay ku imaan karta in xusul kor loo qaado wayarfacu diraacayhi waxau kor u qaadaa labadiisa diraac iyo labadiisa xusul can ilardi u kor uga qaadaa wujuuban si waajibnima walaa yabsatu yabsatuhumaa mana fidinaayo labada diraac fasalkalbi ayuso ufidsoo kale wayumakinu anfahu wajabhatahu min alardi wahada ruknu xibnihii marka laga sujuudayey waxaan hadda soo marnay labadii calaacalood oo dhulka la dhigaayo oo qibladana loo jeedinayo ee meeshii la dhigaayo xusuladiina waa sheegay in kor loo qaada wuxuu shiu haddana wayumakinu anfahu sankiisa iyo wajabhatahu foolkiisa jabhadu waa meesha foolka ayo wuxuu ma makanina oo ku dhejinaa min alardi dhulka wa haadaa ruknu sheegaasna waa rukni salaadu la-aanteeda aysan saxaynin sheegaas waa maxay waa in sanka iyo foolka oo isla socda dhulka la qabadsiiyo labadaba waa in dhulka la qabadsiiyo haddaan dhulka la qabadsiin labadooda isla socda salaadu ansax maaha haddii foolka keliya la dhigo ama sanka keliya la dhigo ama afka la dhigo salaadu ansax maaha salaada waxaa la rabaa markaad sujuude calacalo dhulka inay kuu yaallaan waa rugni sidoo kale waxaa rugniya in maaragtay foolka iyo sanka isku xibinuhu ay dhulka yaallaan waa isku xibinaa laga dhiga waana noo imaan doontaa waa timi doonaa xibnaha laga sujuudaayo marka foolka iyo sanku waa isku xibin dhulkaa la dhiga kuma maqlin kuma aana maqlin hadhow yima waa codka waa gaaban yahay wayumakinu anfahu wuxuu marka makanina uu ku sugaa sankiisa iyo wajabhatahu min alardi wahada rukn sheega marka waa rugni waana shay dadka muslimiinta in badan oo kamid a gaar ahaan caamadoodu ay moog yihiin markaasi waxay sameynayaan markay sujuudi tagaan labadii gacmoodna gadaalay way soo tegayaan waxayna dhulka dhigayaan meeshaas madaxu tinta iyo iska gasho meesha tinta ay ay iska galaan foolka iska galaan ama tinta madaxa korkiisa iyo meesha tintu kasoo baxdo ayay dhigayaan ama foolka keyigi dhulka dhigayaan oon salku la socon salaadaas aan saxmaama ya si loo sujuudo sida ugu foolxuna waa waxyaabaha salaada la isfaray waa waxyaabaha ada oo qurxan oo qofku markuu sujuudaanki qofku ay qurux iyo xarago u tahay waxyaabaha la iska reebana waa waxyaabaha liidiiso xun sida sida eyga in gacmaha loo fidsado iyo in loo fooqaato si aan ficnayn oo halkaas laga sujuudo waxyaabahaas wax fiican maa wayumakkinu aydan rukbatayhi sidoo kale waxaa la rabaa inuu dhulka makaniyo oo dhulka dhigo labadiisa jirib uusan dhulka ka qaadin labadiisa jirib waa cinda sujuud wakada atraafa qadamayhi sidoo kale waxaa la rabaa atraafa qadamayhi inuu dhulka dhigo qadamayhinku waa maxay waa gomudaha gomadiisa gomada waxaa laga wadaa lugta inta hoose maxaa la yidhaha meesha calacala la yidhaha lugta ga- gacanta inta lulata calacala la yidhahda lugta laakiin inta anqawa ka hooseyda waxaa la yidhahda yaa magac u sheegi kara cawo anqawa inta ka hooseyda magac u sheega kafku waa ka sheeg ya may odayaasha maya dhalinyaro dhalinyaro dhalinyarada waxaan iska waayay insha allah laga heli maayo silay odayaasha ay sheekh cag waay axsan cag waay cagaa ugu dhow ha cagaf cagafna waa la yidhaha inka soo geeri badan haada shikhaye dhudhun miya rug rug rugida waa meesha kala goyska lama rabo inta ka hooseydan rabaa kala ruugga inta ka hooseyda dhan ciribtu waa inta dambe waxa dhan waa isla socda waxaa la yidhaha maya kulli kulli xibinta dhan magaciisa calaa kulli cag waay cagtaa laga wadaa wuxuu leeyahy shiku marka wayumakinu aydan ahay wakada atraafa qadamayhi qadameynkiisa iyo cagihiisa hortoodana wuxuu makanina dhulkau dhigaa yani meesha ay faruhu kasoo baxaan way meesha ay faruhu kasoo baxaanna wuxuu sameynaa dhulkau dhigaa iyaga faraha laguhu meesha ay ku yaalaanna dhulkau dhigaa wayansi wayansibuhumaa wa hada kulluhu waajibu wayansibuhumaa sidoo kale waana u taaga oo cagtu waa taagan tahay cagti meeshii foodeeda aheyd ayaa dhulka taalla cagtiina waa taagantahy oo ciribkeedii kore u taagan tahay waxaa la diidaya in caguhu isku saaran yihiin oo ama sida gudaha laisugu soo rido oo gudaha las loo jaleeciyo ama loo jaleeciyo dibadda loo jaleeciyo lama ogola intaaska waxaa rabaa cagtu inay taagan taha la rabaa cagta foodeeduna ay dhulka haydo o dhulka makinsan tahay cagta dabadeeda iyo ciribtuna ay kor u taagan taha la rabaa oo sida caggaas uu qotomo o kale ay uqotomto wayansibuhumaa labadii cagood waa u taagayaa wahada kulluhu waajibun intaas oo dhan waa waajib yani in la taagay waxaasuu sheega wayastakbilu biatraafi asaabicihima alqibla faraha cagta fooda ugu yaala na xagga qiblada ugu jeedina hadduu awoodo xagga qiblada ugu jeedinaho oo waxa dhulka la dhigahu waa cagta meesha faruhu ka baxaan dhulka la dhiga ayaga farihii xaggaa loo jeedinaa qibladaa loo jeedina wayarusu caqibayhi sidoo kale wayarusu shiku wuxuu yihi waa awrisaynaa oo waa isku dhejinaa caqibayhi labadiisa ciribna waa isku dhejinaa oo labada lugood cirbahooda waa isku dhejinaa shiku leeyahy waa isku dhejinaa wuxuuna shiku udaliishaday masaladan isaga culamo kale bay udaliishadeen xadiiskii saxiix ahaay oo caaisha ay leedahay nabiga alayh isalaatu wasalaam aan habeen waayey kadibna waxaan tilmaa meel kale o aaday caawa waa aan raadiyey tiri markaasaa waxaa gacanteedu ku dhacday mugdii aheed anoo saas le labadiisii lugood labadiisii cirbood isagoo sujuudsanaa labadiisii cirbood gacanteedu ku dhacda saasay leedahay labadaas cirbood marka ma laba cirbood oo kala fogay noqon karaa hal gacan un labada cirbood ay isla taabatay marka mase waa laba cirbood oo isku dhegan inay isku dhegan yihin markas laga dhaay waxaa marka la rabaa sida ku cadbatay xadiiskii saxiixayn ku yaalo cabdullahi ibnu cabbaas nabigu wuxuu yhi alayh salaatu wasalaam waxaa lay faray inaan sujuudo oon ka sujuudo toddoba xibnood toddobadii xibnoodba in laga sujuuda larabaa toddobada in laga sujuudoba waa rugni toddobadaas waa maxay jabhada iyo sanka oo isku siya nabigu alayh salaatu wasalaam jabhada waa ishaara ilaa anfihi maarata saxaabi gacantiisana wuxuu ku ishaaray sankiisa yani jabhada iyo sanka oo isku mid a oo hal xibina waa ko iyo labada calaacalood ku dara waa meeqo saddex iyo labada jilbood waa meeqo shan toddoba maxaa looga dhigaa lugaha iyo cagaha foodooda ayaa toddoba looga dhigaa cag kasta waa mid cagta kalena waa mid waa labo shan laba ku dar waa toddobo toddobadaas xibnooda la rabaa in laga sujuudo toddobada mid kamid a haddii marka mid kamida laga sujuudi waayo oo sujuudda laga waayo salaadaas waa ansaxmaa salaadaas waa ansaxmaa waxaa la iska ilaaliya weliba waraa waraa la gelshaa culamada qaar waray waxay gelshaan haddii qofka uu marka hore inta sujuudo oo toddobada xibnoodba dhulka dhigo kadib inuu haddana meela cogcog markaasuu meelaha cogcogana xibnihii qayb kamida bar u qaada soo maa waa dhibay yidhaahda culamada qaar la weydiyaan arkay haddii ninka taleefon usoo dhaco ee taleefonka rabo inuu iska damiyo isagoo sujuudsan hadduu damco taleefonka inuu damiyo gacmihiia kor uqaadma soo ma gacmihi kor uqaadma gacantii mid kamid un kor uqaado gacmihiisi mid kamid haddii uu taleefonka dami waayana qaylaa dhacay calaa kullin in gacmaha kor loo qaado ma fiicnay ku talaayaan culimadu isagoo sujuudsana marka isagoo taagan waa dhacda yani dadku waa waa dareensiya may wax fiican ma mobilka marka hore baa la iska dasho makintaadka la sogala haddii aan la iska damayna codka laga xiro saasa la yeelo haddii adoo salaada ku jira oo kusoo dhaca isla markiiba iska dami hala xabsanin dadka qaar la xabsana oo laga yaaba imaamku wadnu salaada ka baxaasiyo aad qabati taleefonkaas waa shaydaan waxaa ka shaqara qaarna waxaa laga yaaba sida cabdiaxmed sheega inay fiirshaan taleefonka oo yidhahdaa ninku soo waca macaamiisha miyaa musamaan lambarka fiirsho kadibna uu ku mashquulo ninka soo wacay waxa uu ka rabay danta uu ka lahay waxaas khalad waa shir ilahay hortaagan markaasaad dukaan rabtaa inaad ku gadato meesha iska demi markiiba haddaad marka horeba khalad samayday oo taleefonki oo furan aad soo gasho isla markiiba iska demi si baa si gabagabeeyeyna sujuudda wax rabna inaan dhamayne alictidaalu fi sujuudi xasiloonida lagu xasilo sujuuda wayajibu calayhi an yactadila fi sujuudihi waxaa waajiba qofku inuu ku xasilo sujuudiisa wadalika bian yactamida so u xasila laakin wadalika bian yactamida waxay ku ahaanay inuu cuskado fiihi u ku ictimaado fiihi ictimaadan mutasaawiyan cuskasho iyo xasilooni isla sinan calaa jamiici aadaai sujuudihi inuu ka sujuudo xibnihiisa idi inuu ka sujuudo ayaa ictidaalka iyo xasiloonida sujuudda lagu xasilaa way ku imaanay wahiya aljabhatu walanfu macan shiikh waa tashqeer la siiye toddobada xibnood oo sujuudda la rabo in laga sujuudo toddobadaba inaad si wada jira aada culayska u saarto ayaa ictidaal ku ahaana shiiku leeyahy toddobadaasu waa maxay aljabhatu waalanfu waa foolka iyo sanka oo isla socda macan walkafani iyo labada calacalood iyo warugbatani labada jilbood iyo waadraaf alqadamayni iyo cagaha hortooda waman ictadala fii sujuudihi haakada qofkii sujuudiisa saas iskugu dheeli jira oo saas u sujuudana faqad itma'ana yaqiinan waa uu ku xasilay qofkaa sujuudiisii walitminaanu xasiloonida lagu xasilahay fi sujuudina ruknun aydan waa rugni marka rugni kasta waxaa ku dhex jira rugni kale istaaga waa in lagu xasila rukuucdana waa in lagu xasilo sujuuddana waa in lagu xasilo arkaantan marka xasilooniyaa layska rabaa rukuucdii waxaan soo marnay in dhabarka la toosiyo rugniyay aheyd in lagu xasilana rugniyay aheyd sujuudda maanta sidoo kale toddoba xibnood in laga sujuudaa waa rugni waxaa kaloo rugniya in lagu xasilo shiiku marka wuxuu leeyahay haddii toddobadii xibnood oo in laga sujuudo lagu faray aad si wada sinan uga sujuudo ood culayska si sinan u saarto oo aadan dhinac u dheelin oo aad qaar adoon foolk dhulka dhigin aada ka laaban xasiloonidii lagu amray waa aada la timid intaas ule wayajib calayhi an yactadila fii sujuudihi waxaa waajiba sujuudiisa inuu qofku uu ictidaal ku sameeyo wadalika bian yactamida inuu cuskado waayo oo ictimaado fiihi ictimaadan mutasaawiyan xibnaha inuu cuskado ictimaadan iyo cuskasho oo mutasaawiyan sinan calaa jamiici acdaai sujuudihi xibnihiisa sujuuda yani xibnaha sujuuda la rabo inuu ka sujuudo kulli si sinan inuu cuskado oo si sinan uga sujuudo oo mid kamida uusan ka tegin ousan gacan kor uqaadin ousan faraha kor uqaadin ousan sanka kor uqaadin ayaa la rabaa meelaha khaladku aada uga yimaado waa xaggee waa lugaha iyo sanka intaasa u badan dadka qaarkood lugaha koray uhayaan markay sujuudayaan qaarna waxay sameeyaan sankana ma dhigaan dhulka foolka dhulka dhigaan shee cabdalla he cabdullahi wuxuu leeyahay biraha aan ku socdo ayaa mararka qaar neeceyga dhigtaa waxaa marka suurtagala inaan toddobadii xibnood dhulka wada dhigi waayo ee gacanta biruhu xigaan aan ku qasbanaado inaan biraha dul saaro biraha marka hore waxaa fiican inaad meel kala dhigato haddii laakiin aad is leedahay biruhu waa lugaadii qayb kamid waa lagaxada meesha dhigamiy iska fogey meyo waa soo dhaweyna waa suurtagal nin biro ku boodayo biraa laga xadado suurtagal maaha suurtagal waayo marka haddii laga xadayo waa agtaada dhigani haddii marka aada hesho boos banaan iyo meel banaan haddaad heshana meeshaas banaanaad dhige oo dhulka haddaad weydana laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa meeshii aad awoodaad dhige biraha dul saareen marka waa faantisama waman ictadala shi wuxuu yihi qofkii cuskada fi sujuud ku xasila fi sujuudi haakada sujuudii saas yeela oo ictidaalkaas ku sameeya iyo isku dheeliftirkaas faqad isma'ana yaqiinan xaqiiqo waxaa ah inuu qofkaas xasilooni sameeyey walitminaanu fi sujuudi ruknun aydan in lagu rukuuc sujuuda lagu xasilana waa rukni wayaqulu fi sujuudihi wayaqulu fihi sujuuda dhexdeeda wuxuu leeyahay subxaana rabiya alaclaa halaata maraat aw aktara subxaana rabiya alaclaa waxaa hufan oo ceeb ka hufan rabbigii sarreeyey ayaa ceeb ka hufan saasuu leeyahay qofku markuu sujuudayo markuu foolkii dhulka dhigo sidii loo dhigaayo iyo sidii loo dhacayo waa soo dhaafnay waxaa la rabaa in wax la akriyo maxaa la akrinaa subxaana rabiya alaclaa uu leeyahay meeqa jeer ugu yaraan saddex jeer ama ka fara badan ayuu leeyahay wayustaxabu waxaa sunnaa an yuksira ducaa fiihi inuu ducada faraha ka badiyo oo ducaa ducada badiyo markuu sujuuda ku jiro fa inahu madanatu lijaaba waa meesha la malaynayo in ducada lagu ajiibo oo nabigu wuxu lehi alayh isalaatu wasalaam xadiis saxiixa qofku wuxuu ilaahay ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay markaas ducada hala badiyo rukuucda wuxuu nabigu lehi alayh isalaatu wasalaam ilahay hala weyneeyo subxaan rabiy alcadiim subxaan rabiy alcadiim hala badiyo وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء نبي عليه الصلاة والسلام فقمن أن يستجاب لكم سجود هذا كتبتان دعاء بضية دعوين كأتقانا إلهي كبرية سبحانه وتعالى وحال أركا إن لي نكا أقبلوا الدعاء ذاته ساسي أقبلوا الدعاء إن لي نكا أقبله دعاء هلا بضية ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في طوله كما تقدم ويجعل وحكيل سجوده سجوديسا قريبا مدده من ركوعه ركوعه مدده في الطول حاجة درك كما تقدم سيدنا صور مر صور مر ركوع ولا صوم ركوع ولا صوم marka in arkaanta ku dhawaayeen sida rukuucda iyo sujuuda iyo in maaragtay xaga dirka iskaga dhow yihiin waan soo mar ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في طول كما تقدم ويجوز السجود على الارض وحا بنان ان دولك لو سجوده وعلى حائل بينها وبين الجبهه sidoo kale waxa banaan in waxteeda dhulka iyo jabhada loo dhaxaysiiyo iyo foolka oo min tawbin mara ka ahaado aw bisa aw bisaatin ama gogol ka ahaaday aw xasiirin iyaduna waa gogol aw naxwi iyo wixii lamid masalo kale ka hadla shiiku oo ah ciidda dhulka madaxa ma la dhigi karaa foolka dhulka ma la dhigi karaa oo ciiddoon waxba kaa xigan ma la dhigi karaa waxta ma la iska xisi karaa shiiku labadu waa banaanta oo foolka in dhulka la dhigo oon waxba kaa xigin waa banaanta dhulku ama ha qallalaado ama ha qoynaade labadu waa banaanta nabiguna wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam dhulka waxaa lagaga dhigay masjid iyo daahira lagaga dhigay labadaba waa lagaga dhigay marka dhulka waa iska daahir waxa dhiba ma laha nabigana alayh isalaatu wasalaam saxiixeynka xadiiska abi saciid alqudri waxaa ku sugnaaday ka sugnaaday nabiga alayh isalaatu wasalaam in nabigu sujuuday oo dhulkana ku sujuuday dhulkii weliba dhiiqaa ku sujuuday oo qoyan ku sujuuday ee nabigu markuu salaada ka baxay foolkiisa iyo sankiisa dhiiqadu ka da-eysay alayh isalaatu wasalaam marka wax dhiba ma laha wax dhiba ma laha dhulka ku sujuuday dadka qaara waxa laga yaaba inay ka waswasaan dhulku sujuud ay ku sujuudayaan oo ku sujuuda sheekh dhulka dhulku waa masaajid ilahay masjid uu nooga dhigay iyo daahir uu nooga dhigay meeshii aad marka ku hubsan nijaas caadi waa ku sujuuday waana ku tukanay meeshii aad nijaas ku hubsatana waa baabkeeda waa ka tegaya laakiin dhulka laga shakiyo oo la yidhaha meeshaan xoolaa maray meeshaan dameeraha maray meeshaan saasay ahayd meeshaan kadaa fulaan waswaas waa waxa dhulka asalkiisu waa daahir waa daahir in dadka dariska inta loo yeero la yidhaha war meeshaan ma lagu tukan karaa dhulkaana ka warrama iyada waa waswaas darantaasi waa waa liya ku dhowda waswaas waa li ku dhowa in mara la iska xijiyona waa maxay iyaduna oo aan dhulki lagu sujuudin laakiin dilin la dhigto dilin in la dhigtaa sayta waa iska caadi waa sida nabigu in badan samayn jiray alayhi salaatu wasalaam dilin in la dhigtana waa caadi in mara la fidsana waa caadi dilintaas iyo maradaas hadday dhulka taallo wax khilaafu kama jiraan laakiin haddii shay adiga kula socda uu yahay oo cimaamad aad duwanta oo kale ah ee markaad sujuudi aad dhulka iska xejiya ka warran iyada taas culamadu waa isku khilaafaan lakin sida saxiixa waa inay iyaduna banaan tahay saxaabada nabigana ka sugnaatay alayh salaatu maaragtay radia allahu tacala canhu ayagoo nabiga ku daba tukanaya alayh salaatu wasalam waxay leeyihiin mararka qaar aan qorax meelaa ku shukan ley markaasaa waxaa laga yaabaa in dhulka uu noqdo cilis iyo kulayl uu noqdo markaasaan waxaan foolka sii weynaa dhulka markaasaan waxaan samayn jirnay maryaha anaga an kaxijin jirnay maryaha an kaxi jirnay le marka waa shay banaan wayajuuzu sujuudu cala alardi waa banaan tahay wa calaa xaailin baynaha sidoo kale waxaa banaan in teed loo dhaxaysiiyo baynaha iyo wa bayna aljabhati baynaha maxaa laga wadaa bayna alardi ardada iyo foolkaada inaad udhexaysiido xaail iyo teed udhexaysiido xaailkaas iyo teedkaasoo min sawbin mara ka ahaaday aw bisaatin ama gogol ka ahaaday aw xasiirin ama xasiir ka ahaaday xasiirkan waa raarka grinka wixii lamidkaasna aw naxwi waxay rabaan ahaadeen inaad wax iska xisida wax banaan walaa yajuusu ma banaana an yaqra'a alqur'aana wahuwa saajid intaanaan ka gudbin masale aan soo marnaa jirta oo ah qofku hadduu fadhi ku tukanayo dhulkiina uu gaari waayo muxuu samaynaa ma miisoo ku sujuudaa nuur haye axsanta hadduu gaari waa wa ishaara intuu gaarsiin karo ishaara ku gaarsiina laakin shay dhulka yaa lasoo qaadi maayo shay sarreeyana ku sujuudi maayo walaa yajuusu ma banaana an yaqra'a alqur'aana wahuwa saajidu qofka musalliga ah oo sujuudsano inuu ban akriyo qur-aan sujuuda ku akriyaa xaaraamo ma banaan waana soo marno salaadiisu ma ansixi hadduu qur-aan ku akriyo insa ansixi maydana waa soo marno naxmed haye sujuuda markaa sujuudi tagto in meesha la xaalxaalo nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam in la xaaxaaqo lama ogolo nabigu wuxuu yihi laabudda hadday tahana mar iyo wixii lamid ah hala sameeyo saas hal mar iyo wixii lamid ah loo yidhaahdo hadday laabudda taho iska maarmi weyso haddii kalena iskaga sujuud dhulka iskaga sujuud waxaa soo haray qur-aanku ma banaaya sujuuda in lagu akriyo mase ma banaana waa soo marro xadiis saxiixa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay diiday inaan rukuucda iyo sujuuddaba qur-aanku akriyo waa xaaraan marka lama ogola waxaan kaloo soo marnay in sujuudda lagu duceysto weliba ducada lagu dadaalo oo ducado ducada aad leedaha waa ka qaymo badan tahay aad ka doodato waxaa jira aayado qur-aana oo ducaa sida rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar waa aayad qur-aana soo maha haddana waa duco qaaliya see yeelaa qofkaas ducadii ma ku duceysaa saas aheyd oo aayadda qur-aankaa aheyd sujuudda marku ku jiro waxay yidhahdaan culamada qaar ma ku duceysanay saas qur-aan akrisay noqonay haddii ay ay noqoto inuu ku duceysto oo qur-aanka aayado kamid ah oo kale duca ku jirta qur-aanka ku jirta u dhamco inuu ku duceysto wuxuu ka bedelaa qur-aanki qur-aannimadii waa inuu ka bedelo waa inuu sameeyo waa inuu carabi ahaan u akriyo carabi ahaan u akriyo maxaa laga wadaa rabbana aatina fi dunya miya aayadu he allahuma aatina fi dunya xasanatan waku ilay qur-aan miya allahuma aatina fi dunya xasana yaa kuwa qur-aanka ama macalimiinti tusaalaan ka wadnaa lakin ma qur-aanka ma ku jirta allahuma aatina fi dunya xasana mase waa rabbana aatina fi dunya xasana marka allahuma oo kale waa banaan tahay allahuma aatina fi dunya xasana laguma qabsan karo qur-aan ma nadmigaas qur-aan maa qaabkaas kugu imtixan tahay qur-aan ma marka calaa kullin qof waxaa rabaa inuu ducadiina ku dadaalo ducooyinka nabiga kasoo aroora alayhi salaatu wasalaam oo haadiyo oo xuliyo oo xusho qur-aankana ka fogaado markuu sujuuda ku jiro yahay waa su-aasha u dambeysa horta wixii markii gogol laleeyahay gogol gogosha curfigaa loo celina xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam joodari ma jirin haddeer marka in joodari lagu dul tukadaahi iyo in roog lagu dul tukadaahi ma isku macna loo fahmaa isku macno loo fahmi maa bal waxaaba laga yaabaa rooga haddaad sujuud maaragtay joodariga haddaad ku dul tukato in khushuucaada waxgalaad suurtagal galaan ama aad leeleelido ama aad si fiican usujuudi weydaa suurtagal suurtagal marka qofkii ka maarmi waaye qofkaan ka maarmi weyn yuusan kudul tukanin joodariga waa xaaraan dhihi mayno laakin qofkii ka maarmi waay waxaa ka fiican inuu dhulka tukado iyo roogay waxa lamidka cabdi xamid su-aasha ugu dambeyda waayan waktigaan ahay masaalaan kuu gabagabeyna iyo waaye ragga dham waa su-aalaha waa qabaan ee gabagabe
ninkii asagu samic allah limaxmida rabbana laka alxamdu asamaawaat asagoo dhahay wejiga dhulka ku haya oo takbiirtiiba wejiga asagoo dhulka ku haya dhahay simuuda muqaa ninkaasi salaadiis kulida masalada uu ka hadla cabdixamid waa masale muhima oo dadka dadka in badan ku dhacda oo khalada waa maxay waxaa la rabaa qofku waa la kala qaybiyey arkaantii salaada iyo wixii lagu kala akrin laha rugni kasta wixii lagu akrin laha adkaaraha marka rukuucda markii laga kaco samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd iyo adkaara loo suneeyey adoo taagan inaad akridaa la rabaa kadibna markaad ka faaruqdo oo aad samaydo aad takbiirtii takbiirat lintiqaalka aad allahu akbar tiraa kadibna aada guda gasho inaad foorarsato oo aad dhulka aado markaad dhulka tagtana oo aad foolka dhulka dhigtana maxaa lagaa rabaa subxaana rabbiya laclaa lagaa rabaa iyo adkaartii sujuuda loogu talagalay waxaa qalad oo dadka in badan oo kamida ay sameeyaan waxay samaynayaan samica allahu liman xamida ilayhi markay istaagaan isla markiina waa ay rugmanayaan rabbanaa walaka alxamdi xamdan kasiiran dayiban mubaarakan waxay ku akrinayaan sujuudi sujuudi ayagoo kusii akrinayaan kadib markay intaas sameeyaan ay allahu akbar sujuuda kudhex leeyihin haddana markaas kadiba subxaana rabbiya alcala subxaana rabbiya alcala subxaana rabbiya alcala ilayhi qofkaas maxaa waxaa ku kalifay mataqaani waa deg deg deg deg waay waa cajala walcajala min ashayaan munkar waa waxaas marka wax fiican ma la siilaas walaa yajuuzu ma banaan an yaqra qur'aana qur'aankan akriyo wahuwa saajidun isagoo sujuudan wallahu subxaana watacaala aclaa waclamu billahi tawfiiq